bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex-iyo tobanka bisha abriil sannadda labada kun shan iyo tobanka ku soo dhowaada barnaamijka raadraac oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada muqdisho ee raadiyo wardheer barnaamijka waxaa marti ku ah intiisa badan aan kaga hadli doonnaa arrinta maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya waxaana igala qayb qaadan doono afhayeenka guddiga farsamo ee maamul samaynta gobollada mudug iyo galgaduud sheekh cumar cali rooble oo mar soo noqday wasiir ka tirsan xukuumaddii kumeelgaarka aheyd ee uu hogaaminayay sannaddii labada kun iyo sagaalkii ra'iisul wasaaraha haatan talada haya ee cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaa asigoo ku sugan degmada cadaado ee gobolka galgaduud oo si toosa qadka telefoonka kaga qayb qaatay barnaamijkan mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraac
ugu horeyn mudan adigoo aad iyo aada u mahadsan kusoo dhawow raadiyo wardheer
walaalkay maxaad adiga iyo baada warteeda aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed waan ku dhawahay mudane sheekh cumar cali rooble waxaa tahay afhayeenka shirka maamul samaynta gobollada dhexe gaar ahaan dawladda dadkii ay u xil saartay bal ka waran xaaladda gobollada dhexe iyo halka haatan ay wax idiin marayaan
gobolada dhexe sida kawarqabka aada iyo aad arrinteedu muddooyinkan u socotay guddiga kan maamul samaynta wuxuu shaqeynayay muddo aada u fog hadda caqabad baa kor imaanaysay caqabadaana korsanaya dad kasta ee aaminsan yahay inay wax kala qaban karto waxaad ku qabtaa markii la doonayay in la wada saxiixo maamulaadka kookooban ee gobolada dhexe ka jira in ay noqdaan hal maamul waxaa diiday maamuladii qayb kamid ah shuruudo ayay ku heleen shuruudihii waa la hirgeliyey caqabad loo soo gudbiya alxamdulilahi rabbilcaalamiin markii hadda la doonay shirkii in gogoshiisa dhabtaa hebla degana goob dawladda u calaamaysay ayaa uun dad badan kabiyo diideen muddo bilaa ayaa caqabadaasi taagneed waa laga soo gudbay alxamdulilah waxaad ka warqabtaa dawladda soomaaliya in bila cumar cabdirashiid xukuumaddiisa adxideedii ka hor ilaa iyo shan bilood ku dhawaad khilaaf xukuumadda iyo baarlamaanka iyo guud ahaan dawladda hareeraya inuu iska jiray waxyaabaha soo iskaa kaashaqeeya ayaa waxay keeneen in mar waliba maamulaadka guddiga ay u dhacaan howlaha guddigana mar waliba la xagaldaaciyo ayada oo aysan wax loola jeedaahay ama la diidan yaha maamulkaas aysan ahayn laakiin mar waliba cid kasta adkaasho laheyd hadii ay ayadi mashquul ama cid ku mashquulshay waxaad moodaa in caqabad uun ay kaa hor imaanayso intaa dabadeed howlihii oo dhan way soo idlaabeen wuxuu ka shaqeeyey dhammaan wixii shirkaasi baahnaa hadday noqo laheyd dhaqaalihii raadintooda hadday noqo laheyd siyaa taageero siyaasadeed beesha caalamka hadday noqo laheyd khilaafaad fara badan oo jiray oo dee shirkaa oo quseeyo ka jiray arrimooda way soo dhawaadeen lama filayo ridanaas ummadoo dhan inay adiga wada qancayso soomaalida waxay tiraahdaa dad kuwada eedi maayo kuwada amaa kuma wada amaana waayo kuma wada amaanayo kuwada eedin marka in ummadoo dhan olna ku kulanta lagama yaabo laakiin aglabiyadii umuuroo dhan way soo dhadhawaadeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaad ka warqabtaa madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan hay-adaha ay khuseyso in dhuusmareed wax badan ay ku laalaabanayeen iyo guddiga intaba waxaad ka warqabtaa in dadaal kaba dambays ah ay ku bixiyeen dawladda soomaaliya kaashanaysa guddigeeda iyo dhammaan shacabkeeda in ay arrintaasi dadaal weyn ay ku bicisay alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadaalkaas waa mara dhalay shalay waxaa kasoo degay magaalada cadaado si ballaaran oo guddigii maamulusabada gobolada dhexe qaybihiisa kala duwan waxba aysan ka maqnayn runtii waxaa kasoo degay wafdi ballaaran hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha federaalka faraashin fara badan mudane sheekh cumar waan usoo laaban doonaa wafdigan soo gaaray cadaado ee dhuusamareeb haddii aan dib ugu laabanno waxaa jirtay shir dib u heshiisiin ah oo dhuusamareeb lagu soo gebagabeeyey kal hore kaa oo ay ka qayb galeen munaasabaddii lagu soo xirayay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya dabcan sida qorshaha uu ahaane waxay aheeday sida madaxweynaha kal horeba uu ku dhawaaqay ko iyo tobankii bishan in uu cadaado ka furmay shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka maxay tahay haatan sababta ama waxyaabaha idiin muuqanaya ee hakadka keenay laba iyo toban inuu dib kaga dhaca ko iyo tobankii bishan oo lagu astayay maalinta sabtida inuu furmay shirkaasi waxa dib u dhacan keenay iyo in aan loo hogaansamin amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda
sida aada moodo ma ahan shirkii dib uma dhicin shirkii guddigii baa soo xaadiray wasaaradii arrimaha gudaha oo u qaabilsan dowladda soomaaliya maamul dhisida waa soo xaadirtay dhammaan ummadihii deegaanka deganaado dhan baa diyaar garoobay waxa markaa lagu dhawaaqay waxay ahaadeen in shirkii hawshiisa ay ka bilaabato magaalada cadaadana laysugu tago runtii qowlkii madaxweynaha uu rumooday waxaad ka warqabtaa sidaan kuu sheegayba in ay halkan kasoo wada qayb galeen kana soo degeen wufuud fara badan wufuuddaasi waxay ku taagneed qawlkaa sida ay maaragtay runtii sidii loo hubeeba u daba taagneed arrintana looga run sheego maadaama wax badan dib ay uga dhaadhacaan hawshiina markaan maba baaqanin dibna uma dhicin hoolalkii iyo goobihii shirka loo calaameeyey iyo runtii guddigii oo kormeerayay meel waliba wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda meel waliba uu taagnayo agaasiminaya guud howlihii o dhan way bilowdeen waxaa la filanayana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo marlagu soo gaaro haddii ilaahay qadaro guddiguna howlihiisii ayuu si dardara ku bilaabay shirar joogta ayaa socda muhiimaddu waxay ahayd in goobtii la yimaad howlihiina la gudagalo shirku sidiisaba ma ahan wax hal maalin bilowda amba hal maalin dhamaada ma ahan ku dhamaada ma ahan wuxuu u baahan yahay qorsheed kala duwan iyo qaabab loo soo marayo qorshooyinkii ugu dambeeyay ayaana socda shirkiina kow iyo tobankii loo asteeyey wafdigii ballaaraa ee meesha loo asteeyey shan iyo toban cisho ka hor lagu wada ballamay runtii waa hirgaleen waxa dib u dhacayna ma jiro
adigoo aada umahadsan mudan afhayeene waxaa jiray sidoo kale beelo dhowr ah oo ayagu gadooday intii uu soconayay shirkii dib u heshiisiinta ah ayagii laftirkooda ma lagu guulaystay inay qayb ka noqdaan dadka ka qayb qaadanaya dhismaha maamulka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya qaybse ma ka yihiin dadka haatan aad tilmaamaysa inay yimaadeen degmada cadaado
shirka dhuusamareeb maragtii la xirayay qb ma jirin dhammaan beelihii halkii isugu yimiday goobtii ayay ku sugnaayeen waa jiraan in beelaha beel kamiduhu ay runtii baxday dowladda soomaaliya iyo guddiga kani waxay ku bixiyeen dadaal beeriya xibno firfircoon oo wasiirka gaashaandhigu uu hogaaminayo oo guddoomiye ku-xigaha guddiga runtii maamul samaynta gobolada dhexe uu ku jiro oo wasiiro leh oo xildhibaano leh oo salaadiin leh ayaa meesha tageen waxaa kaloo tagay guddi magaalo madaxda gobolka galgaduud ka tegay goobtaas tegay madaxweynihii iyo guddigii farsamada iyo wasiirka arrimaha gudaha inta goobta ay ku sugnaayeen ayaa dadkii walaalaha talashada qabay dib loogu soo celiyey shirkana wuxuu soo xiray ayakaas ayay ahaayeen cid ka maqan ma jirin shirkaasi oo wanaag badan uu kusoo dhamaaday waa tahay afhayeene hadda waxaa jirta kala aragti duwanaasho ka dhexey u dhexaysa dadka ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sida aan wararka ugu dambe kuda ugu dambeeyay ku helaynin wararka waxay sheegayaan in hadda qaar ka mid ah xubnaha ku shirsan cadaado ama ka qaybgalaya shirka maamul sameynta ayna ku qanacsaneen go-aankii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa in maamulka laga yegleelayo gobolada dhexe ee dalka caasimada ay u noqoto degmada dhuusamareeb qorshe ma jiraa wadahadalla soconayo ku aadan arrintaasi in lagu qanciyo dadka kale ee ku dhaqan gobolka si loo meelmariyo arrintii madaxweynaha uu ku dhawaaqay ahayd in cadaada in dhuusamareeb ay noqoto xarunta maamulka gobolada dhexe loo dhisayo
hawl aan dhaliil ahayn haddaad aragtid waa hawl aan soconin meel aan dhaliila ka jirin haddaad maqasho waa meel aysan waxba ka soconin dhaliila way jirtaa wayna jiri doontaa waana loo diyaar garaysanya xalkeeduna waa fudud yahay hawl dhaliishood aysan ahayn la doonayo in maamul halkaa ka dhismo hadafka iyo ujeedka midaysan waa midaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin sidii dawlad maaragta lagu diirsado ay halkaas uga hana qaadi lahayd tabaska way jirtaa wayna jiri doontaa waana u taagannahay xalinteeda cid kasta ee walaala ee dhalii sheegta ee le waxbaa igu badan waxbaa igu yar waxbaa igu khaldan sidii aniga aan wax u doonayo waxba uma dhicin waa la fariisanaynaa waxaana u koraynaa geed dheer geed gaaban sida aan u qanci lahayn alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin aada iyo aad sidii maaragtay lafsadeeda wax uga duwan yihiin xaaladuna aada iyo aad bay u wanaagsan tahay meel qurux badan wayna wax marayaan ilahina waxaan ka baryaynaa in arrimaha iyo umuuraha alla u garab galo ilahina u aqbalo subxaanahu watacaala ummadda muslimiinta ah halkaa ku dhibaataysan dacdooda allah u aqbalo oo hadafkooda gudow yahay in la helo wax lagu midaysan yahay maamul loo wada dhan yahay sida uu ka warqabto maamulo yar yar ee kookooban waa wada jiraan meel waliba way ka direen sida ahlu sunna xeelyaxaad galmudug laakiin runtii waxaa hadda la higsanayaa waa in la helo awooddaas oo kala qoqoban oo midowda hadda hadafna isla tiigsata hadafka la leeyahay hadda iyo horumarka aan higsanayna wakaa waxaana ku rajoweynahay ilaah inaan ka baryayna ilaahfiyadeena noo fuday waa tahay mudane sheekh cumar cali roble waxaa tahay afhayeenkii shirka maamulka gobolada dhexe ee loo sameynayo haddii aan ku weydiiyo waxaa mas-uuliyad ay idinka saaran tahay guddigiinan wax walba looga baahan yahay shirkaasi inaad taam yeeshaan haddii aan egno dhanka ammaanka oo kale bal xaalada amni ee cadaado oo ah halka lagu qabanayo shirka haddii aad waxyar faahfaahin ka bixisa waxaa jira dad aana joogin cadaado oo doonaya inay wax badan ka ogaadaan bal xaalada amni ee ka jirta cadaado bal ka waran intay intay gaarsiisan tahay
runtii hal nuqda markaan ku cadeeyo see u aaka guddigan ama waajibaadka uu leeyahay amniga inuu ka shaqeeyo kamid maaha amniga goobta shirka lagu sugayo ergooyinku degan yihiin waxaa iskale waajibkaas dawladda soomaaliya oo kaashanaysa oo xooga gacmiso saas daraadeed shaqada guddiga ma ahan awalan thaniyan markaan usdadegno guddiga magaalada cadaado cadaado waxaan ku shaqeynayna muddo bil ku dhow dhowrbil ka hor aada iyo aad ayuu u wanaagsan tahay magaalada cadaado jawigeeda uu degan yahay way hasaran tahay dadkana runtii kalsooni iyo diiranaan waxaa ka muuqanaysaa inay isku kalsoon yihiin inta aan ka aragnayna xaaladeedu waa degan tahay laakiin marnaba caalamkoo idil maanta amni kaafiyaa ka jira oo ku filan meel waliba lama dhigi karo soomaaliyana hadda dawladii ugu liita adduunkay ka tahay inkastay kuftay haddana ay soo kacayso xaaladeedu rabaa qurux badan ay marayso dibukasho weyn ay ku jirto ha yeeshee mar waliba waa laga feejigan yahay in amni daro iyo arrimahaas ay dhacaan ilaahayna waxaa ka baryaynaa inuu ummadan amni iyo istiqraar iyo istiqaamo alla uu siiyo subxaana watacaala waa tahay ugu dambeyn mudan afhayeene maalinta arbacada ayaa lagu wadaa inuu shirkii maamul sameynta gobolada dhexe ka furmo degmada cadaado qabanqaabo aada u xooganna waa ay ka soconaysaa sida nagu maqaalaha degmadaasi oo loogu diyaar garoobayo in maalinta arbacada uu furmo maali ma madaxweynaha iyo sidoo kalena waxaa la filaya inay ka qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dawladda bal aragtidaada ku aadan shirkan inuu meelmari karo oo maalinta arbacada mar kale dib u dhacaynin intay ay gaarsiisan tahay
walaalow adigoo mahadsan horta wax dib u dhacay hadda ma jiraan shirku wuu socdaa hadda laakiin waxa uu keliya oo ka dhimano in madaxda qaranka ugu sarreysa ay soo gaarto waa furan yahayna ay tiraahda intaasun baa ka dhiman laakiin shir kursiga kale oo u socdaa sida aad sheegtayna maalinta arbacada ah iyo maalinta talaadada intaba waxa uu si toos ah madaxda qaranku halkan ay uga eelaami doontaa shirku inuu wejigiisa kooban si toos ah u furmay waana ku rajoweynahay aaminsannahay ku shaqaynaynaa u dhabar adeegaynaa in wax ummadda deegaankaan degano runtii ay duruuftii iyo diiftii la daala dhaclaay la daala dha dhacayeen oo amni darre ahayd oo
horeeyeen maxaad ugu baaqaysaa bulshada kasoo jeeda gobolada dhexe ee dalka
dhammaan ummadda halkaas ku dhalatay ama ku dhaqanta ama dalka dadka dooda joogto waxaan ka codsanayna inay u istaagaan wax allaala wixii karaankooda ah la garab istaagaan kii xoola bixi kara kii xaaja bixi kara kii xikmadiisa iyo isku dari kara waxaan ka codsanayna inay u wada istaagaan sidii runtii dawladdaasi ay ayaada ugu istaagi lahayd maamul dhow halkaa uga dhalan lahaa si wada jirana ay isu kaashadaan fataawana alalbirda wataqwa mararka qaarkood waxaa la isu kaashi jiray qoray dad lagu dilaayo gadidiisa madfaa gadidiisa rasaasis gadidiisa ummadda wax lagu kala qoqobayo oo adduunye xumo iyo aakhira xumo ah oo ceeb adduunye cadaab aakhira ah ayaa loo midoobi jiray waxaan codsanaynaa markaan watacaawun calalbirda wataqwa isku xirnaashu iyo alla kabaqi subxaanahu watacaala ixtisaab lacaala lahaydo ilaahay la rajeynayo in kii qowlku bixiya iyo kii maaragtay gacanta ka adeega xooga ku ku bixiya kii xoola ku bixiya intaba in ilaahay inuu abaal mariyo oo maaragtay ujradiisa xataa dee uu ka helo isagoo niyeysa qof waliba inuu maaragtay arrinkaas u istaago ayaan ka codsanayna gaar ahaan dadka muxsiniinta ah oo ilaahay wax siiyey waxaan ka codsanaynaa waxyaabaha ugu khayrka badan oo wax lagu bixiyo ayay kamid tahay waa islaax iyo atilbayn ummadiyo laysu keeno waa mafsado iyo madaro meesha taagneed oo dhibaato joogtada taagneed oo lagu bedelayo masaalix iyo horumar marka hadde waxaan leenahay uu istaaga uu midooba arrintu marka meel waxay maraydaa xaaladii ugu dambeeyey xaaladahaas ugu dambeeyana ka wada faa-iidaysano ayaan codsanayna aada iyo aad ayaad umahadsan tahay mudan waxaana kaaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga ayaad nooga qeyb qaadatay barnaamijkan arrinkaa mudan arrinkaa mudan asalaamu calaykum waraxmat aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa afhayeenka guddiga farsamo ee maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud sheekh cumar cali rooble oo ku sugan degmada cadaado qadka teleefoonkan ugu qayb qaadanaya barnaamijka raadraac oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada muqdisho ee raadiyo wardheer barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaaan mar kale dib ugu kulmayna barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu